ku soo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha nuur inta aanan gelin akhrinta dhambaalada dhegaystayaasha waxaan u soo qabanayaa heesta duufaan jacayl waxaa qaadaya cabdi xasan dege jacayliga dawaynba si xuni darbeeyayo deegtu iiga fuulayo waanigan dakaame jacayliga dawaynba si xuni darbeeyayo deegtu iiga fuulayo waanigan dakaame sidaan ahay nin dayn qaba ama godob dadeed galay sidaan ahay nin dayn qaba ama godob dadeed galay ama godob dadeed galay hadalba waanu daayey sidaan ahay nin dayn qaba ama godob dadeed galay sidaan ahay nin dayn qaba ama godob dadeed galay ama godob dadeed galay hadalba waanu daayey wandaydayaa madaalo wandaydayaa madamqado wandaydayaa madaayo tuufaani qaade wandaydayaa madaalo wandaydayaa madamqado wandaydayaa madaayo tuufaani qaade anigoo dadaydiyo waxaan doona heli karaa midaan daawayni qaban isku kay dabooshay anigoo dadaydiyo waxaan doona heli karaa midaan daaway qaban isku kay dabooshay doqonnimadaydi markaan dabiin ka soo galay doqonnimadaydi markaan dabiin ka soo galay markaan dabiin ka soo galay igu labaa diblaysay doqonnimadaydi markaan dabiin ka soo galay doqonnimadaydi markaan dabiin ka soo galay markaan dabiin ka soo galay igu labaa diblaysay wandaydayaa madaalo wandaydayaa madamqado wandaydayaa madaayo tuufaani qaadeen wandaydayaa madaalo wandaydayaa madamqado wandaydayaa madaayo tuufaani qaadeen nafsadii la daayaco dulli kama fogaatee dibirtaan la soo maray ilmaa iga dareertee nafsadii la daayaco dulli kama fogaatee dibirtaan la soo maray ilmaa iga dareertee dibindaamiyadeedii waa laygu daabacay ibindaabyadedi waa laygu daabacay waa laygu daabaco dunidaba ma joogin dhibindaamyadeedii waa laygu daabacay dhibindaamyadeedii waa laygu daabacay waa laygu daabaco dunidaba ma joogay
nuur dhambaalkan wuxuu noogu yimid cumar cali shaambi iyo dogtor cabdirashiid sheekh yuusuf guuleed cabdiqaadir xuseen maalin oo loo yaqaan abu xuseen iyo cabdirasaaq isaaq idow iyo shiro aw axmed dhegey maxamed cali falaax iyo axmed nuur faarax iyo daahir jimcaale caddaan sheekh cali raage khadiija xuseen maalin iyo sheekh axmed xuseen cabdi iyo axmed yuusuf maxamuud george waxa ay kala joogaan meelo kala duwan oo dunida waxayna tahniyad gaadhsiinayaan boqoradda neley shire axmed iyo boqorka ay isxusheen cabdiraxmaan cali shaambi oo muqdisho uu ku aqalgalay dhowaan waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin annaguna waxaan leenahay kala kulma arooskiina bashbash iyo barwaaqo ee banaheda kala siiyo owlaad kheyr qabta daanduray oo dhambaalkaasi la mid ah waxaa diraya dadka kale ah cabaas cumar xasan maryan cali falaax iyo saygeeda abuukar heraabe iyo caruurtooda cabdulaahi cali shaambi iyo zahre xuseen maalin zahre cali shaambi iyo sacdiye xuseen maalin suuriye cali shaambi iyo aamine cali shaambi madiine cali shaambi iyo hooyo xaliimo jimcaale hooyo rubiyo tooxow safiyo macalin cali shire iyo farxiye cali shaambi calas abuukar xasan dhammaan dadkaas oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka ah waxa ay tahniyad aroos oo farxad leh ay u dirayaan boqoradda naley shire axmed iyo boqorka ay iscalmadeen oo ah cabdiraxmaan cali shaambi oo toddobadii bishan agost uu arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaan leenahay isku waara ubad khayr qaban allaha idinkala siiyo aamiin waxaan idiin soo xulnay heesta wada noolaada oo nabad ku waara codka macaan shay miro daca
waayaha adduun werwerli kumara kumara walaa weheliyo walaal guri wadaraho ilaaliyo gabdhale waayaha adduun werwerli kumara kumara walaa weynaha waxaa weydiisataana ka waayini
waxaa uu dhambaalkan naga soo gaaray hooyo canab maxamed cabdi iyo aabe cali casayr iyo nimco maxamed iyo cabdulaahi mire iyo cabdirasaaq cali casayr iyo ayaan cali casayr axmed weli xuseen maxamed iyo khadiijo cali casayr waxaana dhammaantood ay jecel yihiin inay hambalyo u diraan ayaan xasan oomaar iyo mubaarak cali casayr oo ku aqalgalay magaalada hargeysa oo ay leeyihiin isku barakooba ee baraheda kale sii owlaad qaanqabta aamina ayaan leenahay ku soo dhowaada heestan kale ee halkudhiggeedu yahay iyo calooldabac waxaa qaadaya axmed cali cigaal
eemale jacaylkuyo waa dawlad calanloo cidi lama hadlayse eemale jacaylkuyo waa dawlad calanloo cidi lama hadlayse cilaadee bakeena dadku igu canaanto dududaaruile cilaadee bakeena dadku igu canaanto dududaaruyeele caynkii arraweeliyo cadow haygu noqonine maruni calool dabac maruni calool dabac caynkii arraweeliyo cadow haygu noqonine maruni calool dabac maruni calool dabac adiga cawalaho caafimaad ku maalo ku caweeya nabade adiga cawalaho caafimaad ku maalo ku caweeya nabade hadal caad ku jiraayo carab daalab lebay dilay iyo ciidamaalo hadal caad ku jiraayo carab daalab lebay dilay iyo ciidamaalo caynkii arraweeliyo cadow haygu noqonine maruni calool dabac maruni calool dabac caynkii arraweeliyo cadow haygu noqonine maruni calool dabac maruni calool dabac
anigiyo ciyowgu ku cawaysinaa cara laga hayaamaane anigiyo ciyowgu ku cawaysinaa gantalaha cadceeda yanku caagaa gubyoodo cidlan weheshimuudee
gantalaha cadceeda yanku caagaa gubyoodo cidlan weheshimuude caynkii arraweeliyo cadow haygu noqonine maruni calool daba maruni calool daba caynkii arraweeliyo cadow haygu noqonine maruni calool daba maruni calool daba caynkii arraweeliyo
markaana waxaa noo baaqaya daanda dadka kale ah hooyo haboon xaashi jaaxuur iyo hooyo kaaho xaashi jaaxuur aabo qaasim sheekh cali iyo hooyo xabiibe nuux cabdi yaasir axmed maxamed zakiye axmed maxamed iyo rawdo axmed maxamed aamine xaashi jaaxuur iyo axmed maxamed xaashi maxamed xaashi jaaxuur xaliimo xaashi jaaxuur xaawo xaashi jaaxuur iyo cabdideeq xaashi jaaxuur xuseen xaashi jaaxuur iyo cabdulaahi xaashi jaaxuur khaliif xaashi jaaxuur iyo raaxo xaashi jaaxuur sayid axmed maxamed sheekh cali iyo dahbe maxamed nuux maxamed daa'uud cabdi aniso bashiir mataan amaal bashiir mataan iyo caasho bashiir mataan maxamed bashiir mataan cabdirasaaq bashiir mataan iyo iqre bashiir mataan dhammaan ilmo bashiir mataan oo isku duuban waxay u hambalyaynayaan cabdinaafac qaasim sheekh cali iyo aamine bashiir nuur mataan oo dhowaan ku aqalgalay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda albaraka waxaan leenahay isku waara oo ubad kheyr qaba allaha idinkala siiyo aamiin daandahay dhinacii heesaa maxaa inoo haysaa markana ku soo dhowaaday heesta oo qormo codadkii cabdisalaad beerdilcashe iyo xaliimo khaliif muqow
hormaruub helayo uu qaanidye ee xareedu qarsaad qamare qurxeeda leedee qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharafte in qanjeedho laegtaye kama uu qadinine qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharafte in qanjeedho laeg tahay kama uu qadinine markan qamar kuweegaba kuweegaba markan qamar kuweegaba kuweegaba qamuyaay legede markan qamar kuweegaba kuweegaba markan qamar kuweegaba kuweegaba qamuyaay legede qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suuqa loo cisaabey mallaqdaay qabata qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suuqa loo cisaabey mallaqdaay qabata
qorraxdu aroortii qaar la soo baxdo anaadku qarin baad umarow qabadeedileede qorraxdu aroortii qaar la soo baxdo anaadku qarin baad umarow qabadeedileede nebi yuusuf quruxdiye qaadirka ruusiyaad adna qaybi ka war
qabashadayda ganyaqayrabaho loo qaaday heesaa qutunkeeda leey labadaada qaariyo dhaxdu qabashadayda ganyaqayrabaho loo qaaday heesaa qutunkeeda leey dayax qadimaadiisii aan caad ku qariniyo cirko sagal ku qaydmiyo qurayshtii haweenkay dayax qadimadiisii aan sagaal ku qariniyo cirko sagal ku qaydmiyo qurayshtii haweenkay qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qortaada dheere lagu qoray cabaarada markaad xaggayga suuqa loo cisaabeey malaqda ay qabataa
waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa aan qabri hoose mooye humanow qarnigaba ma noole waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa aan qabri hoose mooye humanow qarnigaba ma noole qadabku hadlimaaye amantaan ku oqiray waa midaadu qalantood qaya aad ka gaadheen qadabku hadlimaaye amantaan ku oqiray waa midaadu qalantood qaya aad ka gaadheen wax ilaahay ku qoray oo ku qoray wax ilaahay ku qoray oo ku qoray laga qaadi maaye wax ilaahay ku qoray oo ku qoray wax ilaahay ku qoray oo ku qoray laga qaadi maaye ee markaad qunu dhaabcaaqdo tallaabadaad qaado daymada ilqabad kale ay qoraan seedkay qasasha nafeed alla markaad qunu dhaabcaaqdo tallaabadaad qaado andaymada ilqabad kale ay qoraan seedkay qasasha nafteeda
qortaada dheere lagu qoray cabaadhada
dabaalkan nuur waxaa diraya ayaan cabdulqaadir caraale zakariya cabdulqaadir caraale iyo maxamed cusmaan xabakaar maxamed cabdi cali dhoogshe iyo cabdiweli cali shaambi maxamed cumar cali shaambi iyo injineer saciid abuukar xasan iyo axmed salaad tifow iyo ayaan khaliif muxudiin macalin ibraahim jilac cabdulaahi mire afey iyo dhogtor cabdulqaadir wehliye waxaana ay kala joogaan meelo kala duwan oo dunida ah waxayna hambalyo kal iyo laaba gaarsiinayaan boqoradda neley shire axmed iyo boqorka ay isxusheen cabdiraxmaan cali shaambi oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada muqdisho oo ay leeyihiin arooskiina aamiin hambalyadani waxay naga soo gaartay madaxa laanta af soomaaliga cabdiraxmaan yabrow iyo xaaskiisa saciido cali falaax iyo caruurtooda injineer cabdulqaadir sheekh yuusuf guuleed iyo axmed nuur sheekh yuusuf guuleed daa-uud xuseen maalin iyo xaaji cali xaaji imaan iyo caruurtiisa abuukar xaaji imaan iyo caruurtiisa salmo miro afey iyo mahad cali xarbi shire axmed iqra cali shaambi khadro shire axmed iyo luul xasan maalin nabadoon madoobe iyo nabadoon shooko dhammaan dadkaasi oo isku duuban oo meelo kala duwan oo dunida daafaheeda kala jooga ayaa waxa ay halkan hambalyo aroos oo farxad leh ay uga dirayaan boqorka iyo boqoradda iscalamaday oo kale ah neley shire axmed iyo cabdiraxmaan cali shaambi oo ku aqalgalay toddobadii bishan agost ee sanadkan labada kun afar iyo labaatanka magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaan leenahay isku waara ubad khayr qaban allaha idin kala siiyo aamiin kaalimihii heesaha haddii aan dib ugu laabanno goormaa kugu dambaysa codadka cabdinaasir macalim iyo sahre axmed jaamac heestaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaa idinla socodsiiyey ibraahim xasan garabey daandureyn iyo anoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
loolii eganahaydo loolii eganahaydo laba goor tuuskii helay loolii eganahaydo loolii eganahaydo laba goor tuuskii helay duulkoliqay cariidii rayskuna labeyahay rayskuna labeyahay olaama ubaaxiyo isku laray calintii legleeganayaan olaama ubaaxiyo isku laray calintii legleeganaya saxan saxalulaysiyo sida laydhaa laydhaa udugali labqabuujiya saxan saxalulaysiyo sida laydhaa laydhaa udugali habqabuujiya maxaa kaalilaahiya caashaaqa allalini maxaa kaalilaahiya caashaqa allalini
sida arlibaaxo sida arlibaaxo lisanayo miciyaha sida arlibaaxo sida arlibaaxo lisanayo miciyaha amalaqan maroodiya amalaqan maroodiya amalaqan maroodiya ola maku caartamayey ola maku caartamayey ama faraas na labihiyo birmakaba lihiin kule ligta geesigeedii
qaaladabkaye adna hool istigiso farxad lagu abuuro caashaqa caashaqa aaladabkaye adna hool istigiso maba aanay maba aanay nula maanine bal maxay ka leeftaa